bismi illaahi alxamdu lilaahi hanaau lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu lfajri suuratu lfajri makiyatun aayaadkeedu waa soddon aayadood waa suuradda siddeetan iyo sagaalaad xagga tartiibka suwarka qur-aanka kariimka bismi illaahi araxmaani araxiim walfajri baan ku dhaartay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi walfajri fajarkaan ku dhaartay iyo waaga berigiisa iyo oogga ayaan ku dhaartay xilligaa cajiibkaayo mugdiga hameenku markuu sii baxayo waaguna uu soo beriyo oy fajarku yimaado weeyaan walayaalin baan ku dhaartay hameenno oo cashrin toban abaa ilaahay yidhi subxaanau wa tacaala toban hameen ee la barakeeyey ayaan ku dhaartay tobankaas culimmadu waxay yidhaahdeen qayb ka mida waa cashru dilxija bisha dilxija la yidhaahdo tobanka hore ee ka mida weeyaan ee ayaamaha acmaasha xajka lagu shuqloon yahay ee waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuu ku dhaartay maxaa yeelay xadiid baa soo arooray odhanaya ma jiraan maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha axabu ila allahi caza wajalla min haadihi alayaam maalmo ma jiraan camalka saalixa ah ilaahay xaggiisa looga kalgacal badan yahay ayaamaha tobanka ah ee tobanka bisha dilxija la yidhaahdo saxaabadu waxay dhaheen jihaad fii sabiilillaahi lagu jihaadayna ma waysan looga kalgacal badnaynoo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walal jihaadu fii sabiilillaahina xataa ma gaari karo ilaa rajulan kharaja nin mooyo kharaja binafsihi wa maalihi naf iyo maalba la baxay huma lam yarjic min daalika bishayn hal shayna aan la soo noqon markaa mooyaane kaas oo naf iyo maalba israaceen kaa unbaa gaari karaya haddaba waxa weeyaan walayaalin cashrin tobanka dilxija waa lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay tobanka bisha ramadaan u dambaysa alcashru alawaakhir min ramadaan oo leylatulqadrigii ku jiro oo toban iyaguna fadli badana waxaa kaloo lagu sheegay bisha la yidhaahdo cashrulmuxaram bisha muxaram la yidhaahdo tobanka hore oo laba maalmood oo la soomo ku jiraan taasuuca iyo caashuura iyana waa lagu sheegay miday tahayba cashru dilxijadaasaa loo badan yahay waxa weeyaan ilaahay waa ku dhaartay walayaalin cashri wa shafci baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi shafcigii wixii isleekaa weye tiradii isleekayd iyo wal watri watrigiina waa ku dhaartay watriga waa tiradii isdheerayd wey shafcigu waa tirada zawjkaa ee isleeg ee labalabada ama tirsiga isleega sideedadana wax kastoo ashyaada jira oo dhammaanba ama waa wax isleeg ama waa wax tiro isdheer ah marka waxaaba la tilmaamayaa washafci baan ku dhaartay waa khalqigii oo dhanba iyo walwatri wad ilaahay baa witri oo khaaliq ah ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa witri ah makhluuqaadkao dhan marka shafci waxay ku yihiin waa wax lab iyo wax dhadig macaa dhirtii macaa ubixii macaa geedihii markaas waa dee wax lab iyo wax dhadig waa laba isku muqaabala shafci weeyaan walleyli hameenkii baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi idaa yasri hameenkii markii ow socdo macnaha ow xarakaadkiisa iyo socodkiisa cajiibka ow saa u dareero socdo macnaha walleyli baan ku dhaartay idaa yasri hameenka waana imaanayaa waana tegaya intaasaan ku dhaartay intaa markii lagu dhaartay marka jawaabulqasamkii ayaa meeshaas maxduuf ah inta aan la gaarin hal fii daalika kaa dhexdiisa ma ahaaday qasamun qasam iyo dhaar lidii xijirin caqli midu saaxiiba xijirigu waa caqliga caqli weyn iyo waxgarasho qof leh arrinkaa dhaari ma ugu suganta inna hal fii daalika kaa oo qasamka ah qasamun qasam ma ugu sugan yahay weyn lidii xijirin mid caqli u saaxib xijiriga caqliga la yidhahda qofka xumaanta ka dabraya oo ka xiraya taa weeyaan jawaabulqasamki marka waa maxduufo haddii lasoo qadaro waxa weeyaan intaasaan ku dhaartay la cadaabeen oo la cadaabeen weeye kuwa gaalada ah waa la cadaabayaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan arag nebiyullaahi maxamed calayhi wasalatu wasalaam kayfa sida facala rabbuka rabbigaa ku falay bicaadin caad reer caad ilaahay soo ku falay iraama iram soo ku falay caadkaas waa iram daati alcimaadi u saaxiibka ahaa dhismayaasha dhaadheer meel waxay degi jireen baa lihi xadramowd iyo cumaan u dhaxaysa oo axqaaf la yidhaahdo dhismayaal iyo binayaal dheerdheer bay lahaayeen baa layidhi marka caadku waa labo caadul uulaa haddii la yidhaahdo waa laiska cadyahado waxaa la garanayaa caadkii labaad inuusan ahayn kuwaani waa caadul uulaa oo qoladii nebiyullaahi huud loo diray wey haddii la yidhaahdo caadu irama caadu iramana waa caddahayoo oo iramkaasi waa awowgii ay ku abtirsanayeen oo ay marayeen macnaha kaa weeyaan iyana waa sidaasoo labadaasba waa isku mid weeyaan waa isku qolo weeyaan marka caadkaas oo iramo ah oo lagu bayaaniyo daatil cimaadi iramkii daatil cimaadi cimaadda iyo dhismayaasha dhaadheer iyo binayaasha waaweyn u saaxiibka ahaa allatii iramkaasoo ka sifee lam yuqlaq aan la abuurin mithluhaa iyadoo kale filbilaadi aanba lagu abuurin bilaaddaba aan lagu abuurin adduunkaba aan la keenin ama magaalooyinkaba aan la keeninba waxa weeyaan ilaahay baa u markhaanti kacay wax la midaba inaan la abuurin awood meesha ay ka gaareen iyo meeshay ka gaareen xoog badnaan irama daati alcimaad baa ilahi yidhi subxana wa taala allatii lam yukhlaq mihlaha fi lbilaad qabaa'ilkaas iyo qolooyinkaas wax la midaba lama abuurinba wa hamuuda reer hamuudna sida ilaahay ku falay alladiina kuwaa reer hamuudo kuwaas hamuudkaasoo jaabuu gooyey assakhra sallaxyada waaweyn bilwaadi xaalay ku sugan yihiin sallaxyo waaweyn ayay soo goyn jireen buuraha inta tagaan bay waxay soo qaadi jireen sallaxyo aad u waaweyn oo guri ka samaysan jireen ama aladiina kuwaasoo jaabuu gooyey assakhra sakhrigii gooye waa sallaxyadii waaweynaa bilwaadi xaaloo ahaaday sakhrigaaso bilwaadi laga xaarayo oo waxa weeyaan buur bay inta tagaan bay buurtaas waxay ka samaysanayaan guri iyadii bay qorayaan oo qodayaan markaasay gurya ka samaysanayaan aayad kalea lagu tilmaamay wa kaanuu yanxituuna min aljibaali buyuutan aaminiin buurtaan bay bohol inta meel ka qodaan bay guriga ka dhigayaan derbiyadii ilaa guryahan kale dhagaxdan iyo waxa ay dhisayaan iyo dhirtai waa iska bololayaan qoladaana cimrigooda waa dheeraa xooggooduna waa badnaa buurta aan dhammaanayn bay marka dhex gelayaan oo gurya ka samaysanayaan buurahay daloolin jireen sallaxyadan waaweyn iyo farshaxankan iyo dhagaxyadan la xardhaya iyo waxaasna iyagaa laga keena kuwaa ilaahay siduu ku falay wa fircawna fircoonna ilaahay siduu u galay oo ku falay u halaagay fircoonkii dil awtaadi wategiyada u saaxiibkaa iyo dhakowyada laba macnoba waa lagu sheegayoo dil awtaadi macnaha dil junuudi waljumuuc ciidamo badan iyo dad badan iyo bulsho badan u saaxiibka ahaayo dowladdiisa ay ku taagantao u waardiyeeya amaba maahee waxa weeyaan dil awtaadi afar rukun oo wuxuu lahaa dadka uu ku cadaabo oo qofka uu cadaabayo ayuu labada gacnood iyo labada lugood ku kala xiri jiray markaasoo qoraxda inta u jeediyo oo wejiga cirka ugu jeediyo halkaasaa lagu cadaabi jiray oo looga tegi jiray sida uu macnaha la yidhi waa u galayba gabadhii mu'minadda ahayd oo imra'adiisa ahayd aasiya alladiina kuwaasoo daqow kibreen filbilaadi kuwani waa kuwe reer caad reer hamuud fircoon kulligood weeye alladiinadu waa u wada taallaa kuwaasoo daqow kibreen qooqeen filbilaadi magaalooyinka dhexdooda oo fa akharuu badiyeen fiihaa dhexdeeda alfasaad fa akharuu fiihaa magaalooyinka iyo bilaadda dhexdeeda waxay u badiyeen alfasaada fasaadku waa dulmiga iyo jawrka iyo dilka iyo macaasida fasabba waa shubay calayhim iyaga dushooda rabbuka rabbiga sawda cadaabin cadaabka jeedalkiisa jeedalka hadda waxaa looga jeedaa cadaabka noocyadiisa iyo shubiddiisa ayaa ilaahay ku dul shubay subxaana wa tacaala markaa qolooyinkaasoo dhan waa la halaagay reer caad dabayl baa lagu halaagay reer hamuudna sayaxaa lagu halaagay fircoon iyo ciidamadiisana waa la hafteeyadoo biyaha baddaa lagu halaagay ilaahay baa aayad kale ku yidhi fa kullan akhadnaa bidenbihi fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiba wa minhum man akhadathu sayxatu wa minhum man khasafnaa bihi alarda wa minhum man agraqna qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina rabbaka rabbiga nabiyullaahi maxamedow labilmirsaad labilmirsaadi buu ahaa waxa weeyaan la yarqubu camal annaas ilaahay waa mid cumil galaynaya dadka camalkooda mirsaadku wuxuu ahaa qofka oo cadowgiisu ugu gabbado surin ama meel ama dariiq uusan marna qofkaani gefayn oo soo marayo marka mirsaad makaanu cimilgal meesha wax laga sugo oo loo galo cidda la raba in la qabto ayay ahayd haddana waxa weeyaan dadka acmaashoodii iyo wax kasta ilaahay baa subxaana wa tacaala u jeeda isagaana ka abaalmarinaya cid ka fakanaysa oo jabaabirada iyo gaalada ka midana ma jiraan weeyaan ina rabbaka ilaahay subxaana wa tacaala rabbiga la bilmirsaadi ayuu ahaaday waxaa la tilmaamayaa jidka siraad malaa'igta ilaahay baa halkaas istaagaya buundadaas ama biriishkaas naarta jahannamo la yidhaahdo dusheeda saaran toddoba meelood baa markaa loo taagan yahay dadkii meesha u horraysa waxaa la weydiinayaa baa layidhi iimaanka kontaroolka koowaad iimaanka qofka hadduu noqdo midaan munaafaqnimo iyo riyaa iyo isusus lahayn waa badbaadi haddii kale oo waxaas uusan ka marnayn naartii wuu ku daadanaya meesha labaad salaaddii baa loo taagan yahay hadduu la yimaado salaad rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo arkaanteedii lasoo dhammaystiray wakhtiyadii loogu talagalayna la tukan jiray iyana waa badbaadaya taasna waa dhaafay haddii kale naartu ku dhacaya kuwa hadduu dhaafo meesha saddexaad sekadii baa lagu weydiinaya meesha afraadna waxaa lagu weydiinayaa can soomi shahri ramadaan bisha ramadaan la yidhaahdo soonkeeda allahina ka aqbale meesha shanaad waxaa la weydiinayaa xajkii cumradii meesha lixaadna waxaa la weydiinayaa can ilwuduu'i waalqusli min aljanaaba weesadii iyo qubayskii iyo qaabka uga qubaysan jiray janaabada si fiican inay ahayd niyadii la yimid jidhka wada gaarsiiyey biyaha meesha toddobaada u dambaysana can biril waalidayn baa layidhi labadii waalid baa samayntoodii iyo silaturaxim qaraabo xidhiirin baa la weydiinayaa intaasoo dhan hadduu ku baaso waxaa la dhahayaa indaliq ila aljanna orod jannada xaggeeda aad wa ilaa haddii kale waqaca fi naari hadduusan ku baasinna naartii buu ku dhacayaa saasaa la tilmaamay inna rabbaka la bilmirsaad qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa ama alinsaanu insaanka waa kii gaalka ahaye idaa mabtalaahu markuu jirabo rabbuhu rabbigiis markuu jirabo itaxaamo oo fa akramahu ilaahay uu karaameeyo oo wanacamahu ilaahay u nicmeeyo hodantinimo iyo xoolo loo dhibo oo carruur la siiyo wiilo la siiyo weji la siiyo madaxnimo la siiyo fa yaquulu wuxuu yidhaahdaa wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay akramanii waa i karaameeyey karaamada wuxuu u yaqaanaa xoolahaasuu moodaya iyo caafimaadka waxa weeyaan ilaahay baa i karaameeyeedo anaa mutaystay waxaan la ii dhiibay xaq baan u leeyahay anaa mudan ayuu hadalka uga jeedaa ee ilaahay baa i karaameeyado xamdinaqahaya alxamdu lilaahi mida maaha isaguna ma garanayo waxaan inay tahay wax lagu jirabay oo lagu itixaamayo bal inuu qofkaani shukriyo iyo inuu shukrin waado ayaa la kala fiirinayaa taas baa la kala fiirinayaa taasi wataa fa yaquulu rabbi akraman saasuu odhanaya wa amaa idaa mabtalaahu ilaahay markuu itixaamo insaankii oo faqri iyo ciriiri nololeed iyo dhibaato la mariyo oo faqadara ilaahay ku ciriiriya calayhi dushiisa risqahu risqigiisa fa yaquulu wuxuu odhanayaa rabbii rabbigay ahaanani waa ihaanays akramanii iyo ahaananii in la akriyo iyo akramani iyo ahaanani fa yaquulu wuxuu ku qowlayaa rabbii baa ahaanani markaa ma u garanayo waxaan inay itixaanta qofka gaalkaabaa sifadiisu sidaat xoolahan iyo waxaan markaysan wuxuu leeyahay anigaa dadnimadayda iyo la igu siiyey waa mudna markuu waayena waa qaylinayaao wuxuu dhahayaa waa laynaco waa la ihaanaya amaa qofka muuminka ah karaamada isaga waxa weeyaan wuxuu u yaqaanaa in ilaahay daacadiisa uu la yimaado ilaahay inuu daacadiisa waafajiyo taa weeyaan haddii markaa isagoo daacadii ilaahay ku jira adduunyadiina loo waasiciyana khayr oo ku sii xamdinaya ilaahay waa ku shugrinaya haddii aan loo dhiibina waa sabraya taasina wata qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kalla kacal ikraamka iyo karaamadu ma aha hodantinimada iyo xoolaha ihaanaduna ma aha faqriga sida iyagu moodayaan kii xoola haysanaya inuu la karaameeyado ay daliil u tahay inuu fiican yahay kan wax loo dhiibinna in la ihaaneeyado ay daliil u tahay inuu xun yahay sidaa ma aha waxaaba dhici karaysa midkan mu'minka ah oo haddaan waxba loo dhiibin ayaa ka darajo sarreeyo ka wanaagsan mid ma garanaysaa xun oo xoolo loo dhiibay kallaa ka jogoya bal iskaba dhaafe laa tukrimuuna ma karaamaynaysaan alyatiima kan yatiimka ee agoonka ah waxaa horeo lasoo sheegay wax ka sii daran baaba samaynaysaan wey agoonkii baydnaan karaamaynayn iyadoo ilaahay xoolo idiin dhiibay walaa taxaaduuna calaa dacaami almiskiini iskuna boorin maysaan tataxaaduuna barkiin barka kale ku boorin mayo ama ma boorisaan walaa taxaaduuna calaa dacaami lmiskiini miskiinka quudintiisa taasna iskuma boorisaan weeyaan oo ku boorin maysaan wa taakuluuna waxaadna cunaysaan atturaatha dhaxalka xoolaha ah aklan cunid oo lammaa daran waxa weeyaan dhaxalkiibay iska cunayaan iyadoo aan dadkii loo qaybin markaa qofkaa waxa uu cunayo waxa weeyaan waa wax dhaxalah qayb waa wax halaalo waa wuxuu isagu nasiibka u yeelan lahaa qaybna waa xaaraan wixiisi iyo wax kalousan shaqo ku lahayn buu isla isticmaalaya taasina wataa carabtuna waxay samayn jireen dhaxalkaba ay qof dumara wax kama siin jirin ilmo yarna wax kama siin jirin ragga waaweyn oo dagaalami kara ayaa iskale bay dhihi jireen wa tuxibbuuna almaala maalkii baa jeceshihiin xubban jacayl jammaa badan jacayl aad u tiro badan ayaa xoolihiina iyo maalkii aad jeceshihiin oo ku mamanteen oo macnaha aad ku fogaateen taa weeyaan jammantu macnaha waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa xagga luqal carabna waa iyada ay ka imaanaysay waxaas aad u tiro badan macnaha weeyaan u weyn waa isagoo lahaa shaacirku in takfir illaahumma takfir jamma wa ayu cabdin laka la alamaa in takfir illaahumma ilaahayo haddaad dhaaftid mar haddaa wax dhaafaysid takfir jamma yaa wax weyn iyo dhaafid weyn baa dhaaftaa dembi weyn baa dhaaftaa wa ayu cabdin laka la alama addoonkee ka ahoo kuu sugnaadayo laa alama ilaah aan dembaabayno dembiyada yaryar aan la imaanayn dembiyada waaweyn dee ilaahay baa dhaafa subxaana wa tacaala taasina wata xagga qiraa'aadkana yukrimuuna alyatiima iyo yaxuduuna iyo wa yaakuluuna turaatha iyo wa yuxibuuna almaala iyo yaa la akhriyo iyana waa qiradii kale weeyaan marka qofka agoonka ah waa in la yska ilaaliyo qaala fi lashbaah wuxuu ku yidhi saaxiibkii kitaabka lahaa istiqdaamu lyatiim bilaa ujratin xaraam agoon in la khidmaysto oo shaqo loo dirsado iyadoo aan wax ujraa la siinayn ee iska bilaash ay tahay waa xaaraam walow liakhiihi wa mucallimihi walaalkiisa iyo mucallimkiisaba wax u dirsanayeen waa inaan waxba loo dirsan ilaa haddii wax loo dirsanayo waa in ujro la siiyo oo macallimiintiina waa inay iska ilaaliyaan markaas ilaa liummihi hooyadiisunba wax u dirsan kardha iyadoo aan waxba siinaynin la'anna iyadu waa hooyadii dhashoy oo korinaysa weeyaan taasna halkaasaa la dhig wa tuxibbuuna almaala xubban jamma qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kalla ka jooga bay ka dhigantay ka aala kuwa haafiliintaayow ayuha alghaafiluun arrinkaas ka jooga maxaa yeelay waxaa idinka horraysa ahwaal iyo dhibaatooyin waaweyn oo qiyaamada dhacaya oo maxay tahay idaa dukkat ilardu ardadii markii la jejebiyo yaa oo la lululo oo la saalteeyo oo la dhaqdhaqaajiyo dakkan dakkaa yaa lululid iyo isku dhufashu markii saa la yskugu dhufto oo wax kasta oo dhismo dusheeda saarnaa uu markaas soo dumo sii dhulgariirkii oo ka darana oo wajaa'a rabbuka rabbigaana uu yimaado walmalaku malaa'igtiina ay yimaadaan safan safaa xaalay yihiin sufuufan mutataabica oo mustafiina iyagoa kuwa macnaha la safay safan bacda safin sidaa markii ay dhacdo marka aayaddan iyo kuwa la midka ah dee waa in la rumeeyo waa waajib laakiin imaatinka wajaa'a rabbuka in la dhex geli maayo sidaas ay ku timid baa lagu fasirayaa lagu marayaa ilaahay baa og subxaana wa tacaala a'immada qaarna waxay dhaheen oo salafkii qayb ka mid ay ku jiraan wajaa'a rabbuka amru rabbika rabbiga amarkiisina u yimaado wal malaku malaa'igtii oo dhan baa looga jeedaa malagga malaa'igta ay yimaadaan weeyaan safan safaa maxaa leeyihin wajii'a lala yimaado yowmaidin maalinkaa isagaana bijahannama naarta jahannama la yidhaahdo lala yimaado lasoo xaadiri waa wabrisat aljaxiimu liman yara xadiidku waa isaga ah jahannama lala imaanayaa maalinkaas iyadoo toddobaatan kun oo hoggaan leh hoggaan kasta toddobaatan kun oo malag baahaya yajuruuna iyagoo qabanaya oo jiidaya oo iyadoona ay gaalada kusoo farabaxsanayso iyo kuwa ahlunaarka ah yowma idin maalinkaa isagaabuu yatadakaru linsaanu insaanku xusuusanahayaa muxuu xusuusanayaa wax allaale wuxuu ku soo gabood falay iyo wuxuu soo dayacay ayuu ogaanayaa wa annaa xaggee bay lahu isaga u ahaatay addikraa waana iyo waans waana markaa maxay taraysaa wakhtigeedu waa dhammaaday wakhtigeedu waa tegay adduunkaan la waansami karay mar haddii aakhire la tegay bes weeyaan wa annaa lahu dikra yaquulu wuxuu leeyahay wuxuu odhanayaa yaa laytanii shallaytadayde qaddamtu hormarsadeena mafcuulkii baa laiska gooyey camalan saalixan camal wanaagsan lii xayaatii noloshayda allah haddaan noloshayda camal saalix usoo hormarsan laha fa yowmaidin maalinkaa isaga laa yucadibu ma cadaabah cadaabahu ilaahay cadaabkiisa axadun axadna walaa yuuthiqu ma xiro wafaaqahu ilaahay xidhiddiisa axadun axadna waxa weeyaan maalinkaa isaga ah cid ilaahay u diraya ma jidhee isagaaba cadaabaya isagaa xirxiraya kuwa ahlu naarkaa taa waa macni macno kalena waxa weeyaan laa yucadibu ma cadaabaya cadaabahu axadu ilaahay sow maalinkaa kuwa u cadaabayo cid wax u cadaabi kadhaa ama u ciqaabi kadhaayo kale ma jidho walaa yuuthiqu wathaaqahu axadun cid kastoo wax xirxidhoo dhibaato samaysay ama u xirxiri jidhay xirxiritaankeeda ma gaari karaan midkaa ilaahay maalintaa kuwa gaaladaas lagu xirxiraya silsiladaha iyo aqlaasha fa yowmaidin laa yucadibu cadaabahu axad walaa yuuthiqu wathaaqahu axad laa yucadibu cadaabahu macnaha cadaabkiisaoo kale ka cadaabihi axad walaa yuuthiqu wathaaqahu xidhiddiisa oo kalena cid xidhi kadhaa ma jidho yaa ayatuha nafsu naftii almudma'innatu mid mu'inada ahayday yaa yaa ayu annafsu ayatuha nafsu naftii almudma'innatu mudma'innada ahayd daahirada ahayd waa nafs ka xasiloon oo aan cabsi ku jirin oo walbahaaraya welwel ku jirin naftii fiicnayday irjicii noqo ilaa rabbiki rabbigaa intii ka ah rabbigaa intii ka ah ilaa ridwaani rabbik ilaa ridwaani rabbiki rabbigaa ridwaankiisa iyo wajannati u noqo raadiyatan xaalaa tahay mid raadiya ah oo iyadu raalli ku ah waxa ilaahay siiyey oo mardiyatan lagana raalli yahay bal hadda u fiirso saasaa lagula hadlayaa waa marka qofku naftu ka sii dhacaysa baa layidhi mufasiriintu waxay dhaheen wannidaa'u yakuunu cinda almowt waa naftu markay ka sii dhacayso muuminkaa la dhahayaa markii dhimashadu ku soo xaadidho irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii gal baa la dhahayaa fii cibaadii addoommadayda zumradooda iyo jameecaadkooda suusuuban addoommada wanaagsan gal wadkhulii waxaa kaloo gashaa jannatii jannadayda kuwa baariyaasha iyo saalixiinta abaalmarinta looga dhigay kuwa iyagaana halkaa gal baa la dhahayaa saasaa loo dhahayaa markay naftiiba sii dhimanaysa markaa raadiyatan mardiyatan labadaba waa la xaalaynayaa irjiciidaasaa laga xaalaynayaa irjici ilaa rabbiki raadiyatan xaalaa tahay rabbigaa xaggii u noqo mardiyatan xaalaa tahay rabbigaa xaggiisa u noqo saasaa la dhahayaa faadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii saasaa la dhahayaa kan kalena waa iska cabanayaayo yaquulu yaa leytani u dhahay yaquulu wuxuu dhahay yaa leytani yaada haddee xarfunidahaas munaadihii baa maxduufa yaa haa ulaahi bay ka dhiganta kuwaasow laytanii shallaytadayday qadamtu horumarsadeena camalan saalixan lixayaatii nolosheeda saasoo kale ay ka dhigantay kuwan kalena waxaa la dhahayaa faadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii jannadii ilaahay oo qaaliga ahayd baa markaa lagu maamuusayaa oo lagu soo dhoweynaya waxaa la tilmaamay saxaabigii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu cabbaas markau dhintay meesha daa'if la yidhaahdo oo janaasadiisii la keenay baa waxaa yimid baa la yidhi wax daa'ir oo kale ah shimbir weyn oo kale ah oo wax la mida weli aan la arag markaasuu nacashkii iyo wuxuu galay meydkii meesha uu ku jiray hadhowna wax ka soo baxoo meeshii dib uga soo noqdo waa la waayey markii la aasay baa waxaa la maqlay iyadoo aayaddan la akhrinayo qabriga geeskiisii laay yuraa man talaha cidda akhrinaysana looma jeedo yaa ayatuha nafsu lmudma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiyah faadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii iyadoo la akhrinayo hadda cabdullaahi binu cabbaas diinta ilaahay u soo halgamay soo faafiyey caalimkii ummaddan weeyaan turjumaanu lqur'aan weeyaan saxaabigii jaliilka ahaa weeyaan ee nabigeenna adeerkiis weeyaan calayhi salaatu wasalaam ilaahay hayna ku dilo hanayna ku nooleeyo hana inoo sahlo waddadii wanaagsaneedu nebigeennu raacay calayhi salatu wasalaam iyo saxaabadiisii wanaagsaneed iyo dadkii suubanaa darsigeennuna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab